xildhibaano ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka puntland oo uu weheliyo guddoomiyaha gobolka raas casayr ah ayaa jaamacadda ka dhagax dhigay gobolka raas casayr guddigan xildhibaanada ah oo maalmahan safar ku marayay gobolada puntland oo ay weheliyaan ah qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka iyo maamulka degmada baargal ayaa kormeeray goobaha danta guud ee bulshada looga adeego guddoomiyaha gobolka raas casayr oo munaasabadda dhagax dhigah goobjoog ah ayaa ka warbixiyey baahiyaha waxbarasho oo ay dabooli doonto jaamacaddan maantay sida halkan idinka muuqata waxaa la dhagax dhigay jaamacaddii raasi casayr university ee gobolka raasi casayr oo halkan degmada baargaal laga dhagax dhigay oo nasiib u yeelatay inay ka soo qayb galaan golayaashii dowladda simog iyo miisaan leh intaasoo xildhibaan iyo intaasoo wasiir safarkiina sida maayirku sheegay waan idinka mahad celinayna maanta maalin weyn bay u tahay reer raasi casayr waxay ahayd hibiilo ay muddo dheer naawilaayeen oo ay sugaayeen rajo maaragtay muddo dheer ay sugaayeen oo muujinaysa isbeddelka socda iyo wanaagga iyo horumarka iyo dowladnimada la gaarayo ka turjumaysa jaamacadda tani waxay wax badan ka bedeli doontaa gobolka bulshada reer raasi casayr oo dhan sidaad la socotaan reer raasi casayr laba tahriib baa ka jiray gobolkan mid reer puntland iyo soomaaliya baynu la wadaagnayo waa dadka tahriibaya midka kalena wuxuu ahaa barakac gobolka ka socda oo gobollada kale ay u hayaamayaan oo aynu muddo dheer ka wada xaajoonnay in dadku ay jaamacad boosaaso iyo gobollada kale ay u raadsadaan waa laga nasan doonaa reer toban qof ka kooban ayaa hal ilmoodoo foonfoor ka baxay inta kale koob iyo toban kale raaci jiri arrintaas waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono oy maanta guul tahay guul taariikhiyana tahay waxaan ku darayaa dadka reer raasi casayr dal iyo dibad qurbajoog iyo ganacsato inay jaamacaddan gacan weyn ka geystaan dadka reer puntland oo dhan iyo ummadda soomaaliyeedna sidaasaan ugu baaqaya madaxda dowladda nagala joogta oo maantay ay halkaa nasiib u yeelatay in golihii wasiirada iyo golihii baarlamaankuba tiro aad u badan ay maanta kaga soo qayb galeenna waxaan rabnaa jaamacaddaasi ahmiyad weyn iyo qiimo weyn bay reer raasi casayr ugu fadhidaa waxaan rabnaa inaad gacan weyn aad ka geysataan oo baahida halkaa ka jidha ee jaamacadeed ilaahay safarkiinu u noqon doono safar guuleed sanadka soo socdana qorshuhu siduu yahay bishiisa furitaanka jaamacadaha inay halkan ka bilaabi doonto jaamacaddii raasi casayr university ee gobolka raasi casayr waxaan ku soo koobayaa waxaa inoo ballamaa guddiga horumarinta ee halkaa ku qoran inaynu gacan siinno inaynu sanadka sanadkiisa jaamacad weyn oo qiimo badan oo halkaas ku yaal aynu dhisno annaga ka gobol ahaan maamulka gobolka raasi casayr degmooyinkiisa dhammaan afkoodana ku hadlaya waxaa naga go-an inaanu naf iyo maal iyo maamulba aanu dul dhigno inay jaamacaddaasi hirgasho bishaan bisheedana halkaan ardayda ku baranayso biidnillahi kariim sidaasaynu ku ducaysanaynaa madaxda kale aan ku soo dhoweynayaa